إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين waxay idin soo gudbinaysaa muxaadaro ciwaankeedu yahay sifatu ljanna jannada sifadeeda iyo waxa lagu tilmaansado waxaana soo jeedin doona الشيخ عبد الرزاق الألباني حفظه الله تعالى ee dhegeysi wacan bismi illaahi اraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin in shaa allahu tacaalaa caawa oo habeen jimco ah bisha jumaada aluulaa ay tahay lix kun afar boqol iyo shan iyo soddonkii hijiriyada waxaynu masjidu sunna fii burco biidni اlmowlaa caza wajal aynu ka jeedin doonnaa kelmad kooban oo ku saabsan sifatu ljanna jannada sifadeeda iyo waxa lagu tilmaansado jannadu waa daaru lmuttaqiin waa daartii ilaahay ugu tala galay tabaaraka wa tacaalaa mu'miniinta muttaqiinta ah inay galaan sida ilaahay qur-aankiisa ku sheegay tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiyan jannada ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu tala galay inuu dhaxalsiiyo addoommihiisa kuwii isaga ka cabsaday ilaahay baa tabaaraka wa tacaala inoogu baaqay wallaahu yadcuu ila aljannati waalmakfira janna alla ku baaqayaa oo idinku baaqayaa iyo dembi dhaaf qur'aankaa sifeeyey si wanaagsan u sifeeyey meelo badan oo ilaa konton aayadood aan ka yarayn oo lagu sheegay aan mar camalka lagu gelaya la sheegay mar raxmadda ilaahay siday waasicu tahay la sheegay mar alla tabaaraka wa tacaala uu ku tashwiiqiyey oo uu ku shawqgeliyey mu'miniinta inay jannadaas ballaceedu samaawaadka iyo arlada oo kale ay leegyihiin inay u camal falaan oo u beratamaan marka qur-aanka wasfigiisa iyo aayaadka sifeeyey kaa warrami maayo muxaadaradaydi waxay ku khaas tahay wasfu ljanna ama sifatu ljanna calaa dawi sunna sunnadu oo shaarix u ah qur'aanka kariimkaa sharaxday sida ay sifada ay ka bixisay sifada markaa jannada laga bixiyo culimo badan baa kutub ka qortay oo jannada inay sifeeyaan isku dayey kutubta laga qoray waxaa ka mid ah kitaabka la yahdo sifatu اljanna liabinaciim axmed ibn cabdillaah ibnu axmed ibnu isxaaq ibnu muusa ibnu mihraan alasbihaani oo ka mid ahaa culimmadii noolayd qarnigii shanaad afar boqol iyo soddonkii hijirada dhintay waxaa ka mid ah sifatu ljanna oo uu qoray ibn abidunya abu bakrin cabdullaahi ibnu muxamed ibnu cubayd ibnu sufyaan ibnu qays albaqhdaadi alamawi alqurashi oo dadka ay u yaqaaniin ibn abidunya oo laba boqol iyo koob iyo siddeetankii dhintay laba dabaco ayaan anigu isdul taagay kitaabkaasi leeyahay mid ka mida waxaa taxqiijiyey camar cabdulmuncim saliim midna waxaa taxqiijiyey cabduraxiim axmed cabduraxiim alcasaasila kutubta laga qoray waxaa ka mid ah kitaabka uu qoray mucmar ibn cabdilwaaxid ibn alfaakhir abu axmed alqurashi alcabshami min bani cabdishams oo isaguna ahaa qarnigii lixaad shan boqol iyo afar iyo lixdankii dhintay oo kitaabkiisa u bixiyey muujibaat uljanna waxaa ka mid ah kitaabka uu qoray diyaa uddiin almaqdasi ee la yidhahdo sifatu uljanna oo culammadii xadiiska ee reer dimashak ka mid ahaa waana sheekhii lahaa madrasadda la yidhahdo daaru alxadiid addiyaa'iya almuxamadiya isaga ayaa dhisay markii dambena kutubtiisii waqaf ahaan u dhigay marka kitaab fiican buu leeyahay oo matbuucah oo la yidhahdo sifatu uljanna waxaa ka mid a kitaabka caankaa taqaaniin la yidhahdo xaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax ibnu qayim aljawsiya baa leh waxaa ka mid ah kitaab la yahado mukafiraat الdunuub wa muujibaat اljanna libni daybac ashaybaani qarnigii tobnaad ahaa sagaal boqol iyo afar iyo afartankiina dhintay waxaa ka mid ah ragga mucaasiriinta ah aljannatu wannaar oo cumar sulaymaan alashqar uu qoray iyo mu'alafaad fara badan oo kale aan la xasrin karinin intaa waxaan uga jeeday yacni tusaale ahaan culammadu kutubta ay ka leeyihiin baabkan kutubta xadiidkana laa yakhluu kitaabun min kutub الsunna fii dikri اljanna jannada inay wax ka sheegaan ama u baabaystaan ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu u diyaariyey addoomihiisa mu'miniinta ah ee uu ku karaamaynayo kitaab ka marhani waa yarye kutubta sunnada koobtay xooggeedu way qoreen abwaab bay leeyihin layaha sifatu uljanna markaan maqsuudkii u soo daadego sifatu uljanna jannada marka la sifaynayo waxay culimmadu soo qaadaan abwaab badan abwaabta waxaa ka mid ah inay ka sheeke ka sheekeeyaan jannada iyo qaabkay u dhisan tahay oo dhismaheeda marka laga bilaabo albaabadeeda iyo gudaheeda waxa yaalla iyo judraanteeda iyo waxay ka dhisan tahay gidaaradeedu kadibna ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ugu dhex diyaariyey mu'miniinta ayaa wixii sunnadu ay ka sheegtay iyo kitaabku ayay sheegaan waxay sheegaan manaasisha ay leedahay iyo darajaadka ay leedahay waxay sheegaan riixuljanna laydha ay jannadu leedahay marka taa markaynu ka bilaabna ugu dambaysay nebigu sala allahu alيh wasalam jannada laydheeda marka uu sifaynayay wuxuu yidhi ina riixa aljannati la yuujadu min masiirati mi'ati caam jannada udgoonkeeda waxay ka soo kankamaysaa oo laga dareemi karaa masaafo loo socdo boqol sannadood wamaa min cabdin yaqtulu nafsa mucaahidan qof mucaahada qofkii dila ilaa xarama allahu calayh aljannata jannada ilaahay ka xaaraantinimeeyaa an yajida riixahaa inuu udgoonkeedaa uu helo iska daa inuu gale eh inuu udgoonke udgoonkeeda uriyo ayaa ilaahay tabaaraka watacaala ka xarima marka acmaasha lagu waayo bay ka mid tahay qofka mucaahadka ah in la dilo ee kaafirka ah marka xadiiskaas wuxuu sheegay boqol sannadood meel loo socdo inay u jirto jannada udgoonkeeda meesha laga dareemi karaa axaadiista qaarna waxay sheegtay man iddacaa ilaa gayri abiihi ninka aabbihii cid aan hayn ku abtirsada falan yarixa raa'ixata aljanna jannada u orin maayo udgoonkeeda wa riixaha yuujad min masiirati sabciina caaman toddobaatan sano meel loo socdo axaadiista qaarna waxay sheegtay nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaat laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixahaa wa riixuhaa yuujadu min masiirati khamsmiyati caam dhammaan axaadiistaa culummadu way tasxiixiyeen iskana hor iman maysa bay yidhaahdeen oo acmaashaas la sheegay dhammaantood waa acmaal qofka ka hor istaagaysa inuu jannada galo marka iyagii cuquubaadkii baa waxaa laga dhigay mutafaawid mid kala sarreeya mid shan boqol oo sano meel loo joog u jirta in ka badan ama in gaadhaysa ayuu jannada udgoonkeedii camalkaasi qofkaa ka fogeynaya midna boqol midna toddobaatan sidaa culimmada qaar baa ku fasiray qaar afartan sannadood bay yidhaahdeen axaadiisa baa ku soo aroortay intuba way jirtaa jannada sifaadkeeda waxaa ka mid ah jannadu waxay leedahay siddeed albaab bay leedahay sida nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi aljannatu lahaa hamaaniyatu abwaab waannaaru lahaa sabcatu abwaab jannaduna siddeed albaab bay leedahay naartuna toddoba albaab bay leedahay nacuudu biاllaah min annaar wanas'aluhu aljanna albaabadeeda marka ay leedahay albaab ka mida waxaa la yidhaahdaa rayaan baa la yidhahdaa sida xadiiskii saxiixa ee bukhaariga ku sugnaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam lagaga wariyey fiiha baabun yusama alrayaan laa yadkhuluhu ila asaa'imuun albaab rayaan laya baa ku jira dadka soomanun baana ka gala waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam sheegay alwaalidu awsadu abwaabi aljanna albaabada jannada kuwa ugu fadliga badan camalkaa ah birulwaalideynka waalidka oo loo samafalo in samafalkaas awsadu abwaab aljanna qofka uu uu ku helaayo markaa nebigu wuxuu yihi faxaafid calaa waalidayka aw itruk labadaadii waalid ilaasho ama ka tag yacni waxay ka dhigan tahay jannadii ama aada ku helaysay ama dayac ama ilaasho marka awsadu abwaabi aljanna waxay ixtimaashaa albaabada jannada albaabka dhexe inay tahay iyo inay tahay awsadku tii fadligii loo jeedo sidii asalaat alwusdaa oo kale xaafiduu cala asalawaati wa salaat alwusdaa ay asalaat alfudla salaaddii fadliga badnayd oo kale marka afdalu abwaabi aljanna inay tahay baabka lagu helaayo camalka ah birulwaalideynka marka qofkii labada waalid u nool yihiin ama midkood u nool yahay waa inuu ku faraadaygaa birrigooda waayo jannada albaabadeedii kii u fadliga badnaa baa laga dhigay waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu baab ka dhigay acmaasha uu albaabka u sameeyey waxaa ka mid ah wardiga qaar ka mid ah alaa adulluka calaa baabin min abwaabi aljanna qultu bala qaala laa xawla walaa quwata ila billah maa ku tusiyaa albaab albaabada jannada ka mid ah haaba uu qays bnu sacad ku yihi waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata ila billah xadiiskaasi fii sunani tirmidi buu ku jiraa waana xadiis saxiixa waxaa kaloo nebigu calayh isalaatu wasalaam acmaasha uu tilmaamay waxaa ka mid a in jannada albaab ay ku leedahay jihaadka ayaa ka mid ah oo wuxuu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam calaykum biاljihaad biljihaadi fii sabiili اllaah jihaadka ilaahay dartii loo jihaado ayaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam ayaan idinku ogahay buu yidhi oo yacni laazima fa innahu baabun min abwaabi aljanna waa albaab ka mid a albaabadii jannada yudhib allahu bihi alhama waalhamma hamiga iyo hamigaba alla waa ku tagsiiyaa tabaaraka wa tacaala qofku inuu mahmuum noqdo oo waxyaalaha qofka maalan had iyo jeer aale marka masaa'ibaadku ay ku habsadaan waa ka calooliyooba ee werwera marka werwerka iyo walaahowga iyo walaaca waxaaba waa bi'inaya jihaadku albaabada jannadu marka waxaa weeyaan waa albaabo waasica wuscigoodana nebiga calayh isalaatu wasalaam baa ka sheekeeyey waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam yidhi maa bayna misraacayni min masaariici aljanna masiratu sabci siniin labada fardadood oo fardadaha jannada ka mid ah albaabku waa ka laba fardadood leh labadaa dee albaabku hadda uu leeyahay masjidka oo kale laba fardadood oo fardadaha annada ka mid albaabada jannada ka mid ah waxay isu jiraan toddoba sano meel loo socdo xadiiskaas ibnu xibbaan baa wariyey min xadiidi mucaawiyata bni xayda radia allahu tacaala canhu waana xadiis saxiixa axaadiista qaarna waxay sheegtay ina maa bayna misraaciy ljanna miqdaaru arbaciina caaman inay afartan sannadood isu jiraan meel loo socdo waxaana iman doona baa nebigu alayh isalatu wasalaam axaadiista ku sheegay maalin uu albaabkaas afartanka sannadood loo kala socdo maalin baa uu iman doontaa si saxmad leh oo la ysku cidhiidhi doono marka la gelaayo ka isdixaami alibili waradad likhamsin dama sida geel shanqad ah oo dee darka ku soo aroortay siday darka marka dee xoolaha ay cabbayaan geelu cabbayo ee biyaha loogu galxiyo biyaha loogu shubo ay darka isugu cidhiidhido oo kale haa walaa yaatiyanna calayhi yowman wa innahu la kadiid baa nebigu alayh isalatu wasalaam yidhi maalin baa iman doontaa uu cidhiidhi yahay maaragtay oo ay yani yasdaximuuna calaa baabi aljanna albaabka jannada ay isku cidhiidhiyaan sida geelii oomanaa ahaa ee shanqadka ahaa uu isugu cidhiidhiyo darka marka uu ka cabbaayo axaadiista qaar waxay bayaamisay in labada albaab ay isu jiraan maa bayna makkata wa hajar maka iyo magaalada hajar la yidhaahdo hajarna waxaa lagu sheegaa inay tahay qarya min qura albaxrayn magaalooyinkaa baxrayn ama tuulooyinkaa baxrayn tuulo ka mid ah iyo maka intay isu jiraan in la eg ama kamaa bayna makata wa busraa maka iyo basra inta u dhaxaysa ayaa labadaa fardadood isu jiraan marka akhbaartaas aynu sheegnay oo dhami iska hor iman maayaan wax shuduudana male culimmadu waxay yidhahdeen haddii muqaarano laga dhexaysiiyo oo la isbarbar dhigo xadiiska uu yidhi maa bayna makata wa hajar iyo xadiiska uu yidhi masiiratu sabca siniin iyo xadiiska uu yidhi masiiratu arbaciina sanatan dee waxaad dareemaysaa inuu farqigu weyn yahay marka dee laa sabiila lilmuqaarana lamisma barbar dhigi karo waayo tafaawud weyn baa u dhexeeya hase yeeshee waxaa loo jeedaa bay culimmadu yidhaahdeen albaabada jannada ayaa kala waasacsan oo tafaawud fi alfadli waalxajmi xagga dhumucda iyo duulka iyo cardiga intaba waa ku kala duwan yihiin xagga fadligana waa ku kala fadli badan yihiin waxaa qowlkaas u markhaati furaya bay culimmadu yidhaahdeen sida kaafirka oo kale acdaadiisa waata markii nebigu calayh isalaatu wasalaam uu sifaynayey oo kale mar waxaa la yidhi markii la sifaynaayey kaafirka maqaarkiisan sare jildigiisa iyo maqaarkiisan sare markii la sifaynayey arbacuuna diraacan bidiraaci aljabbaar marna waxaa la yidhi sabcuuna diraacan marna waxaa la yidhi masiirata halaain baa la yidhi marka waxaa la yidhi culimmadu yidhaahdeen maadaama mar afartan dhudhun oo dhudhunkii alle ah baa la yidhi marna waxaa la yidhi afar toddobaatan dhudhun baa la yidhi marna waxaa la yidhi masiirata alaain baa la yidhi saddex maalmood meel loo socdo ayaa maqaarkiisaa la bararinaya oo la leekaysiinaya sida na- naartu uga bogoto nacuudu billaah markaa gaaladu waxay culimmadu yidhaahdeen isku mid ma aha xagga cadaabka mid baa maqaarkiisa waxaa laga dhigaya arbacuuna diraacan bidiraaci iljabbaar midna wuxuu mutaysanayaa masiirata alaain midna wuxuu mutaysanayaa sabcuuna diraacan sida kuwaasiba u tafaawud uga jiro ayaa jannada albaabadeedana tafaawud xagga fadliga iyo xagga xajmiga ay kala leeyihiin wakadaalika akhbaartii sheegaysay jannada raa'ixadeeda waxaa laga dareemayaa masiiraad kala duduwan ibnu qayim ayaana xaadil arwaaxa si wanaagsan masalada ugu faahfaahiya albaabada jannada sifaadkooda waxaa kaloo ka mid ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sifaadka uu ka bixshay isagoo xagga camalka ku sifaynaya ina abwaaba aljannati taxta dilaali الsuyuuf seefaha dilligooda ama hadhkooda hadhkaa hoostiisa ayaa albaabada jannadu ay yihiin baa la yidhi xadiiskaasi waa muttafaqun calayhi min xadiidi cabdillahi bni qays markaa dee waxaa laynoo sheegay seefta seefta maarata hooskeeda in la yidhi waa waa waa ayaa albaabada jannada yani lagu gelayaa baa loo jeeda yacni camalkaa ah muqaaracat alkufaar bisayf in seef lagala hortago kufaartii oo lagula dagaalamo waa uun silaaxun baa loo jeedaa dee wakhtigaana seefun baa ahayd silaaxii lagu dagaalamayay maantana kalaanshikoofka iyo wixii ka sii sarreeya dee lagu dagaalamaya markaa waxa weeye jihaadka lala gelaayo kufaarta albaabada jannada ayay kuu furayaan baa loo jeedaa oo lagu gelayaa waxaa sheekh albaani u tasxiixiyaa xadiis fii shucab iliimaan ku sugan ayuu wuxuu ku tasxiixinayaa saxiixadiisa raqamka xadiiska saddex kun iyo afar boqol iyo toddoba oo min xadiidi abi umaamata albaahili radia allahu tacaala canhu ah inuu rasuulku sala allahu calayh wasalam uu yidhi dakhala rajulu aljannata fara'aa calaa baabiha maktuuban ninbaa jannada galay oo albaabkii jannada wuxuu ku arkay iyadoo ay ku qoran tahay alsadaqatu bicashri amhaalihaa sadaqadda toban laab weeye waalqardu bihamaaniyata cashara amaahduna waa siddeed iyo toban yacni qofka hadduu wax sadaqaysto sadaqadii alla tabaaraka watacaala yurabbiiha dee waa u kobcinayaa ilaahay oo waxa weeyaan waa u labalaabayaa toban jeer baa alla u jibbaarayaa haa dee waxa weeyaan waa falahu cashru amhaaliha haddii qur-aanku sheega dee inuu toban laab leeyahay laakiin qofkii qof walaalkiisa wax amaahiya amaahdaas ajriga uu ka helaayo waxa weeyaan siddeed iyo toban jeer baa loo laabaya loo loo jibbaaraya waayo baahi baa loo qabaa aan aan mar haddii dadku ay meel wada degan yihiin dee way ismanaafacaadsanayaan mar ay maacuunta kala qaataan iyo mar ay kala qaataan deynta oo qofku mar walba dee jeebkiisa adduunkuma jiro marka walaalkiisa kale wuu u baahan yahay marka dullu su'aalna mar walba waa dee waxa weeyaan naftiisuuba u diidaya inuu wax weydiisto o yidhaha waxisi ila su'aashu dulli bay leedahay waciidna way leedahay sidaa aawadeed qofkii muuminkaa waxba haysani xaggii qardiga iyo amaahda ayuu u baydhayaa marka walaalkii hadduu wax amaahiyo oo uu ka sugo dee waxa weeye hadduu wax amaahiyona ajar bay leedahay hadday markii ajasheedii wakhtigeedii ay gaadhay qofkii wax la amaahiyey uu waxba iska waayey dabeetana uu u ta'jiiliyo dib ugu dhigana ajar kaley leedahay oo sadaqadii oo kaamila baaba loo qoraya marna iyadoo nusaa loo qoraya baa nusuusta ku soo aroortay waxaa jira waynu soo gaabgaabinaynaaye jannadu waxay leedahay wakhtiyo gaaroo la furo wakhtiyadaa waxaa ka mid ah maalin kastoo isniinaya maalin kastoo khamiisa waa la furaa albaabada jannada tuftaxu abwaabu اljanna baa nebigu yidhi jannada albaabadeeda waxaa la furaa kula ithnaynin wakhamiis isniin kasta iyo khamiis kasta wa tucradu alacmaalu fii kulli ithnaynin wakhamiis isniin kasta iyo khamiis kastana camalka ilaahay baa loo bandhigaa tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo la furaa wakhtiyada ay ramadaantu soo gasho albaabada waa la furaa sida nabigu alayه الsalaatu wasalaam uu yidhi xadiiskan iyo xadiiska horeba waa min labadaba waa min abi hurayra abaa hurayra nebiga ka wariyey idaa dakhala ramadaan futixat abwaabu اljanna ramadaan hadday soo gasho jannada albaabadeedu waa la ballaqaa wa quliqat abwaabu jahannam jahannaba albaabadeedana waa la dhababaayo waa la xidhaa wa sulsilati الshayaaطiin shayaadiintana waa waa la silsiladeeyaayoo waa la isku taxaa oo waa la xidhxidhaa xadiiskaa dambe fii saxiixi الbukhaari buu ku sugan yahay xadiiskii horena ibnu xibbaan baa wariyey wakadaalika muslim iyo maaligba way wariyeen biziyaada bay ku wariyeen waxaa jirta acmaal qofka hadduu qabto jannada albaabadeeda loo ballaqayo markiiba waxaa ka mid ah weysada qofku uu weysaysto hadduu markuu weysaysto uu akhriyo ducadii loogu talagalay ee caqiba alwuduu weysada dabadeeda u akhrin jiray hadduu akhriyo ee tawxiidka ahayd hadduu ducada akhriyo ducadaa albaabada jannada sideedda albaabba waa la ballaqaya waxaa wiya nebigu alay slatu slam uhi maa minkum min axadin yatawada ruux weysaysanayaa ma jiro oo fa yubliq aw fa yusbiqu اlwuduu waysadii taam yeelaya uma yaquulu odhanaya ashhadu an laa ilaaha ila اllah ana muxamada cabd ullahi warasuuluh ilaa futixat lahu abwaabu اljannati hamaaniya yadkuluhaa yadkhulu min ayiha shaa qofka tawxiidsanaya ashhadu an laa ilaha illa اllah ana muxamadan cabd ullahi warasuuluh odhanaya weysada dabadeeda markuu weysadii taam yeelay qof odhanayaa ma jiro ilaase hadduu jiro albaabadii jannada sideed ahaydba waa loo furayaa kuu doonuna ka gelaya xadiiskaasi fii saxiixi muslim ayuu ku sugan yahay baabu aلdikri almustaxab caqiba alwudu waxaa kaloo ka mid ah acmaasha qofka hadduu qabto jannada albaabadeeda loo ballaqaayo man anfaqa zawjayni fii sabiili illaah laba shay oo isku lamaan ruuxa sadaqaysta ee baxsada fii sabiili illaahina ku bixiya ilaahay jidkiisa ama jihaad ha noqoto ama abwaabta kale ee dee fii sabiili illahi ha ahaatee dacaahu khasanatu ljanna jannada kuwa furayaasheeda haya ayaa u baaqa malaa'igta jannada joogta ayaa u baaqda ee albaabadeeda dee joogta kullu khasanatin baab kullu khasanati baabin albaab kasta khasanadeeda iyo kuwa gaadhka ka haya ilaalinaya ee furayaasheeda haya ee ayful halumma waxay odhanayaan ayful yacni yaa fulaan hebelow halumma yani aqbil kaalay albaabkan ka soo gal wey kay dhiganta albaabadii jannada malaa'igta joogtaba malaa'ig waliba waxay odhanaysaa addoonka camalkaa uu sameeya darteed bishaaro ay bishaaraynaysa darteed bay waxay ku odhanayaan hebelow kan ka soo gal kan albaabkan marka labadaas lamaanaha aad bixisna waa adoo laba awr bixiya ama laba riyaad ama laba gaadhi ama laba daarood ama laba waxa weeyaan shay oo markaa dee yaani sadaqa oo isku lamaan ama laba kun oo dollar haddaad dee bixiso iyo wixii la halmaalan marka wax waaweyn baan soo qabtay wax yarna way noqon kartaa miihaalku oo ha u malaynina kuwa aan sheegay kuli keliya inay miihaal xadiiska u yihiin qaala abu bakrin abu bakrin wuxuu yidhi yaa rasuula allah ذاك الذي لا توى عليه أي ذاك الذي لا خسارة ولا هلاك عليه kaasi waa ka aan tacab khasaar aanu yacni ku sugnayn rasuulka ilaahayow markaasaa nebigu alay slat slam wuxuu yidhi innii la arjuu an takuuna minhum waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqoto mutafaqun calayhi isagoo siiqo kale aana xadiiskaasi waa jiraa oo siiqadaa kale nabigu alayh salatu salaam wuxuu yidhi oo miaalku ku miaaliyey in kaanat ibilan fa baciirayn hadday geel tahay labadaa isku lamaanaad bixinaysaa waa laba awr wa in kaanat baqaran hadday laba sac tahayna hadday sac hadday lo' tahayna fa baqaratayn waa laba sac baa nebigu alayh isalaatu wasalaam yidhi xadiiskaasna nasaa'i baa warinaya waana saxiix walaalayaal marka waxaynu ku dheeraannay jannada albaabadeedii iyo cidda ka gelaysa baynu ku dheeraannay iyadoo jannada wasfigeedii kalena uu inoo hadhsan yahay inta aanan ka bixinnin dadka jannada gelaya ayaan hal xadiis ayaan jeclay inaan dhegihiinna aan maqashiiyo waayo qofku in badan wuxuu isweydiinayaa dadkan jannada gelaya waa kuwama sifada ay leeyihiin maxaa ka mid ah axaadiis badan oo sifaysay baa jirta axaadiista sifaysay waxaa ka mid ah ahluuljanna man mala'a allaahu udunayhi min hanaa'i innaasi khayran wa huwa yasmac ahlujannuhu waxa weeye qofka alla tabaaraka wa tacaala labadiisa dhegood uu ka buuxiyey ammaanta dadku ay ammaanayaan isagoo maqlaaya jasaaka allaahu khayr oo ay ammaanayaan axsanta buurigta yacni wufiqta rafaca allaahu qadrak oo la leeyahay ammaan la ammaanaya liajli maxaasinta iyo wanaagga ama acmaasha saalixa ah ee ka soo fushay ee lagu bartay hadday tahay ixsaan hadday tahay raxmad hadday tahay sadaqo hadday tahay cilmi naafica uu faafinaayo hadday tahay haddeed baxugmaay biri iyo ixsaan iyo wixii la halmaala ee faraha badan leh hadday tahay cadli iyo cadaalad marka qof dadku dee waxay wax ku ammaanayaan waa wax wanaagsan oo qofkan uu qabtay baa kolli baa lagu ammaanaya dad la ammaanana had yo jeer ale waxa u badan ahlucilmiga waayo had iyo habeen yasmaxuuna bicilmihim cilmigoodii bay ku deeqayaan biduun muqaabil iyagoo aanay ciwad ku doonaynin ayay intaa u fatwoonayaan dadkii culimmada ahaa oo ay dadkii tabsiirinayaan ay tusayaan umuurihii diintooda oo ay kurbadii ka faydayaan masalo kastoo ku timaadda oo calaadoo u shareeca ku iftiiminayaan marka cid makhluuqa la ammaano dadka ahlucilmigaabaa mar walba ugu horreeya maca cubaadda dadka cibaadada badan leh ee cibaadada lagu ammaano ahlu cilmiga ayaa ka horeeya waxa weeye dee fadlu lcaalimi cala alcaabid ka fadlii calaa adnaakum baaba nebigu alay slatu salaam yidhi ninka caalimka ah fadliga uu dheer yahay ninka caabidka ah waa fadliga anigu aan dheeray kiina dee ugu maartay ugu darajo hooseeya fadliga anigu sarre intaan ka sarreeya in leeg buu ka sarreeya ninka caalimkii markaa waxaa nebigu alayh salaatu wasalaam xadiis saxiixoo kale ku yidhi xadiiska hore ibnu maaja nasaa'i baa warinaaya fii baabi tacziya buu ku keenaa fii sunanihi waana xadiis saxiixa waxaa kaloo fii sunan ibni maaja min xadiisi abi bakr ibni abi zuhayr aلthaqafi can abiihi radia allahu tacaala canhu qaala khatabanaa rasuulu اllaahi salى اllahu alayh wasalama qaala rasuulkaa sala اllah alay wasalam maalin maalmaha ka mida noo khudbeeyey markaasuu wuxuu yidhi yuusiku an tacrifuu ahla aljannati min ahli الnaar waxay u dhowdahay ahlu jannaha iyo ahlu naarka inaaba kala garataan qaaluu bima daaka oo waa sidee yacni kaasi waa sidee sidaanu ku kala garanaynaa ahlu jannahi iyo ahlu naarkii rasuulka ilaahayow qaala bihanaa'i اlxasan wahanaa'i asayi ammaanta wanaagsan iyo wax ka sheegga xun ee qofkii wax laga sheegaayo antum shuhadaau shuhadaa'u ullaahi antum idinku shuhadaa ullaahi ilaahay markhaatiyadiisii baa tihiin allah tabaaraka wa tacaala buu leeyahay bacdukum calaa bacdin barhkiinba barhka kale ku markhaati furaayey baa tihiin walidaalika saa daraaddeed baa waxaa axaadiista ku soo aroortay qofka muslimka ah ee marka uu dhinto saddex ruux ay u markhaati kacaan inuu addoon wacan ahaa wajabat lahu ljanna janno ayaa u waajibta baa nebigu alayh isalaatu wasalaam yidhi cumar bn khadaab wuxuu yidhi waxaanu nebiga ku nina laba ka waran wahnaane labana baa nebigu alay islat salaam yidhi laba markay qofkay u markhaati furtana yacni waa la mid oo isagana wajabat lahu ljanna qaala walam nas'al rasuula اllahi sala اlla alay slam can waaxidin rasuulka maanaan weydiin ruux qura maanaan weydiin hadduu u markhaati kaco saddexdaa ama labadaa qofka u markhaati furaya ma aha sida dad badanoo hadda caami ay yidhaahdaan marka qofka la aaso dabadii addoonkaa halkaa aynu ku aasnay maxaad tidhaahdeen nin wacan buu ahaa mid garanaya iyo mid aan garanaynba ay isaga jiibiyaan taa ma aha laakiin qofku waa wixii uu ku ogaa qofkaas inuu ka markhaati kaco wanaaggii uu ku ogaa uu yidhaahdo addoon wanaagsan buu ahaa oo ahlu khayr ah oo aanu masaajidka dadkii aanu ku wada tukan jirnay buu ahaa wuxuu ahaa dadkii safal awalka ahaa nin gacan badan buu ahaayoo deeq badan nin dadka dabeecad wanaagsan kula dhaqma buu ahaa ma garatay taas weeye wa can الضaxaaq ibnu qays ilfihri radia allahu tacaala canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalama yaquul qays daxaaq ibnu qays waxayu rasuulka waxaan ka maqlay salى اllahu عalayh waalih wasalam yaquul isagoo leh idaa ata arajulu اlqowma faqaaluu marxaban ninku hadduu qoomka u yimaado hadduu tolkii u yimaado ama dadka u yimaado oo ay ku yidhaahdaan marxaban soo dhowow famarxaban bihi yowma yalqaa rabbahu soo dhowaansho iyo tarxiib ayuu la kulmayaa oo uu leeyahay maalinta uu alla la kulmaayo wa idaa ata arajulu lqowm ninku hadduu dadka u yimaado faqaaluu lahu ay ku yidhaahdaan qaxtan ay ku yidhaahdaan qaxtan culammadu waxay yidhaahdaan alqaxtu fii kulli shayin waa qilatu khayrihi shay walba qaxti waxaa lagu isticmaalaa khayr yarida hadday qaxtan ku yidhaahdaan oo ay yacni kelmad weeyaan ka turjumaysa qofka in la dhibsanaayo oo aan la soo dhowaynaynin ya dee xagga ilaahayna tabaaraka wa tacaala soo dhowayn la'aan iyo fogaansho iyo suxqan iyo fogaansho ayuu xagga alle ku leeyahay hadduu adduunka qof la soo dhoweeyo oo la jecel yahay oo lagu farxo oo nayaayar la dareemo marka uu uu dadka u yimaado tarxiib buu leeyahay aakhiro ilaahay baa soo dhowaynaya tabaaraka wa tacaala oo ilaahay baa soo dhowayn siinaya haddii adduunyada lagu fogeeyo ama markuu soo muuqdo dadku ay ka sii kala cararaan ama midba sekad ka wareego oo yidhahda kiibaa soo socda itiqaa'a sharihi isagoo sharkiisa dee laga gabbanayo oo laga cararaayo aakhirana ka cararistaasoo mid la mid unbaa u taalla baa loo jeedaa waxaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu samayn jiray marka ay janaaso ku tukadaan ama meyd ku tukadaan oo ay khayr ku ammaanaan ayaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu odhan jiray allah wuxuu yidhaahdaa ajastu shahaadatahum fii maa yaclamuun waxay ogsoon yihiin xog iyo xaal addoonkaa waxay ka ogsoon inay ku markhaati furayaan waan waan socodsiiyey oo waan fuliyey oo ah wixii wanaagsan ay ku ogsoon yihiin waan ijaaseeyeyoo yacni waxaa weeye waa u aqbalay wa akfiru lahu maa laa yaclamuuna waxaanay ogsoonayn ee uu hoos u sameeyeyna waan ka dhaafay baa ilaahay tabaaraka wa tacala yidhahdaa hadday addoonka wanaag wanaagsan ay mu'miniintu ammaanaan marka uu dhinto wixii aanay ka ogsoonayn ee dunuuba hoos u galay ilaahay wuxuu yidhahdaa waan ka dhaafay wixii ay ka ogaayeen wanaag ahaan ay uga markhaati kaceenna maadaama ay shahaadadii ilaahay yihiin waan ilaahay tabaaraka wa tacaala waa socodsiiyey buu ayaa xadiis alqudsi ku yidhaahdaa walaalayaal jannada dadka u faraha badan ee gelaya wasfi bay leeyihiin waxaa nebigu yidhi alaa ukhbirukum biahli iljanna ahluljannaha mu- miyaanan idinka warramaynin kullu daciifin mutadacaf low aqsama cala allaahi la abara waxa weeye qof kasta oo tabar daran xagga khilqada iyo abuuritaanka qof markiisa horeba iska tafeena yaryar oo aan yacni waxa weeye aan laxaad weyn aan sida badan lahayn oo hadduu xataa laxaadu iyo lafa u dhashay dee duruufaha haleelay iyo ama xanuunkaa dee waxa weeyaan uu firaashkaba iska laasimay hadduu doono ah, darteed ayaa uu naxiif noqday oo qofka had iyo jeeraale ama bukooda ama taws kaleba ku dhacdo mid adduunyo iyo mid xanuun dee qofka way ka muuqataa qofka daciifka ah min xayثu اlkhilqa oo mutadacafa oo la tabar darraysto oo dadku ay yastadcifuhu الnaas wayaxtaqiruunahu ay dadku liidaan oo xaqiraan wayatajabaruuna calayh lidacfi xaalihi fi اdunyaa xaaladdiisa adduunyo oo iska xaalatalxaal ah oo iska tabar daran darteed dadku waxa weeyaan ay qahraan weeye qo- dadka ahlu jannahay baa nebigu yidhi oo low aqsama cala allah hadduu alle ku dhaarto la abarahu yacni low xalafa calaa wuquuci shayin hadduu ku dhaarto shaygaas inuu sidaa noqonayo ama sidaa uu yahay hadduu ku dhaarto oo alle uu ku dul dhaarto ilaahay dhaartiisaa waa u fulinayaa oo een, ikraaman lahu alle maamuusitaan uu addoonkaa maamuusaya darteed buu u fulinaya oo sidaa uu sheegay bay u dhacaysaa ها أن waxaa jirta acmaal koob kooban oo qof waliba awoodi karo oo qofku si yaroo fududuu jannada ugu gelaayo acmaashaasi waxay tahay qowl way leedahay ficilla way leedahay ictiqaadna way leedahay qowl way leedahay oo nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaala radiitu billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin sala allahu calayh wasalama rasuulan wajabad lahu ljanna ruuxa ku- ku qowle ee yidhaahda ilaahay baan rabbinimo uga raalli ahay wa bilislaami diinan diinna waxaan uga raalli ahay islaamnimada rasuulnimona waxaan uga raalihay nebi maxamed sala alla alay wasalam qofka sidaa yidhaahdaa oo dee qowlkiisan iyo caqiidadiisuna ay iswaafaqsan tahay daahirkiisa iyo baatinkiisu iswaafaqsan yihiin waxaanuu afka ka leeyahay iyo waxa uu gudaha ku haysta is- ay iswaafaqsan yihiin oo can qalbin ka yidhaahda bay ka dhigan tahay ila nusuusta kale lagu qaydayaaye Aan wajabad lahu ljanna jannada ayaa u waajibtay baa nebigu sala allahu alay wasalam xadiiskaasi muslim buu ku sugan yahay baabu bayaani maa acaddahu allahu tacaala lilmujaahidi fi ljannati min addarajaat ayuu ku keenaya waxaa ka mid a acmaasha jannada lagu gelaayo man adana intay casharata sanatan baa nebigu calayh isalaatu wasalaam yidhi labiyo toban sannadood ruuxa addima oo mu'adinnimo labiyo toban sano ku gaadha wajabad lahu ljanna janna u waajibtay وkutiba lahu bita'diinihi fi kuli yowmi situuna xasana adaankiisaana uu adimayna maalin walba lixdan xasanaa loo qoraya walikulli iqaamatin aqiimis kastana waxaa loo qorayaa alaaثuuna xasana soddon xasanaad baa loo qoraya xadiiska imaam alxaakim baa ku warinaya mustadrakiisa baabu af- fadli salawaat alkhams wuxuuna odhanayaa hada xadiiثu صaxiixu calى shardi الbukhaari وله شاaهد من xadيiث عبد الله بن لhيiعة وqad اstشhد bه مسلم رaحimه الله taعaلى saas odhanaya imaam الذahaبina uu tacliiqinaya wuxuu odhanaya عalى شharد الbخhاarي buu odhanaya sheekh albanina uu sii tacliiqinaya wuxuu odhanaya waa xadiiث صaحيixa شhan arrimood ruuxa ay maalin ku kulmaan waa xaggii camalkiiye aan شhan arrimood ama شhan camal qofka maalin qura wada qabta ee alla isugu beego Aan, katabahu allahu min ahli اljanna ahlujannaha ilaahay ku qora inuu ahlujannaha ka mid yahay man caada mariidan ruux buka qofkii booqda oo muslima walaalkiisa wa shahida janaasatan qofkii geeri xaadira oo meyd raaca wa saama yowman maalinna sooma waa saddex wa raaxa yowma aljumucati dee maalinta jimcahana aada wa actaqa raqabatan addoonna xoreeya shantaa arrimood qofkay isugu beeganto bagaciisa waxaa lagu qoraa dee ahlujannaha lagu qoro liiska ahlujannaha ayuu ka mid yahay afar innaga waa inoo mutayasir waa inoo fududda waa afarta hore qof buka booqashadii subax walba waxaad iska tegaysaa haddaanad qof mucayana garanaynin dhakhtarka ayay jiifaan dadkii bukay oo ka buuxaan waadh walba waa yaalliin qof dhintana waad booqan kartaa xabaaluhun baad isgeynaysaayoo mid loo qodayo baad raacaysaa oo subax walba dee intaasoo qof baa la aasaya dee waadna soomi kartaa subaxa aad ku tala gashay maalin jimcana waad ku beegaysaa laakiin jumcada gaarkeeda u soomi mayside waa inaad ama maalin ka horraysasa ama maalin ka dambaysasa se nusuusta ku soo aroortay marka khamiista oo kale iyo jumco o kale ad israacinaysa sabtidana nahyi baa ku soo arooray in la soomo soon sunno ah wixi aan faralka ahayn inkastoo culimmada culimo badan ay tidhi haddii maalin laga horraysiyo ama maalin laga dambaysiiyo nahyigaasi muraadkiisu noqon maayo yani waxaa weeyaan oo ku dhici maayo waxaa loo jeeda markaad yowmu sabti keligeed aad sonto ayib wa actaqa raqabatanna dee man qaala laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir mar haddaynaan addoon aynaan hayn aynu xorayno oo zamankii addoomaha la laabay wakhtigan oo wakhtiyadii ugu dambaysay waxaa lagu sheeg sheegi jiray waddanka lagaa muritaaniya maalmo dhoweytana waa baan ka arkaayey internetada iyada la soo geliyey inay weli alaankada tuuran yihiinoo dad badan weli addoommo loo haysto oo la kala dhaxlay laakiin riqigii iyo sadoonsigii adduunyada maanta ilqaa baa lagu sameeyey laakiin shareecada dee xaggeeda lagama ilqaynin ee waxa weeyaan duwalka maanta jira ayaa baabkaas iyagu iska ilqeeyey oo meesha ka saaray laakiin shareecadu moosinkii jihaadku hadduu oogan yahay oo gaalada dee lala dagaalamaayo de waa sidii buu jiraa a marka haddaad wax kala weydo wa fadlullaahi waasic fadliga ilahay waa ballaadhaya inay inay gudayso dee innagu ma sheegi karro oo laakiin waxaa nusuusta ku soo aroortay acmaasha qaar inay la mid tahay qof hadduu yidhaahdo toban jeer laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir inuu la mid yahay kaman actaqa arbacata raqabatin min waladi ismaaciil afar addoon oo awlaaddii ama wasiirtii ama tafiirtii nebiyullaahi ismaaciil ah waa min ashraf yani alriqaab weeye dee qof xoreeyey ayuu la mid yahay baa la yidhi marka haddaad wax kala weydo afartaa kalena aad aada hesho tawxiidkaa ku buuxi ilaahayna tabaaraka wa tacaala weydiiso janno in sha allah ilahay wuu liiskaa wuu kugu daray biidn illaahi tacaala waxa weeyaan jannada albaabbadeeda cidda ugu horraysa ee garaacaysa waa kuma bibasaada waa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam iyo ummaddiisa waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi ana akharu alambiyaa'i tabacan yowma alqiyaama ambiyada cid ambiyadu anaa ugu atbaac badan maalinta qiyaamaha dadka ambiyada raacay wa ana awalu man yaqracu baaba aljanna jannada albaabkeeda cid garacdana anaa u horreeya baa nebigu alayh isalatu wasalaam yidhi saxaabada qaarna waxay weydiiyeen nebiga calayhi isalaatu wasalaam su'aal bay weydiiyeenoo waxay yidhaahdeen nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam waa khaliilkii ilaahay nebiyullaahi ciisana waa kelimatullaah waa ruuxuhu nebiyullaahi muusena dee kalama allaahu takliiman ilaahay baa la hadlay famaadaa ucطiita yaa rasuula allah rasuulkan adiga maxaa lagu siiyey qaala wuxuu nebigu yidhi waladu aadam kulluhum taxta raayati yowma alqiyaama ilmo nebi aadan dhammaantood bandiiraddayda iyo calankayga ay hoos harhsanayaan maalinta qiyaamaha wa ana awalu man yuftaxu lahu abwaabu aljanna albaabada jannada mid loo furayana anaa u horreeya baa nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu ka dhigay oo xadiis ahaan uu inoogu sheegay in ummadda nebi moxamed sala allah alيh wasalam toddobaatan kun oo ka mid ihi inay jannada gelayaan oo weliba wuxuu yidhi oo raaciyey laa yadkhulu awaluhum xataa yadkhula aakhiruhum ka u horreeya geli maayo ilaa ka u dambeeyaa uu galo wujuuhuhum calaa suurati alqamari leylata albadri habeen bayaxa oo afariyo tobnaad ah ayay wejiyadoodu siday u werhwarhayaan oo u iftiimayaan ay u egyihiin waa nebigu calayh isalaatu wasalaam yidhi ka u horreeya toddobaatankaa kun iyo ka u dambeeyaa mar bay wada gelayaan haa waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam yidhi albaabka jannadaan isa soo taagayaa maalinta qiyaamaha dabeetana waxaan dalbanayaa in layga furo dabeetana khaasinkii jannada furayaasheeda hayey ayaa wuxuu odhanayaa man anta kumaa tahay markaasuu wuxuu odhanayaa muxamed moxamed baana markaasaa malaggii odhanayaa bika umirtu adaa la i furay an laa aftaxa liaxadin qablak inaanan ruux kaa horraysa u furinin ayaa la i faray ayaa odhanaya xadiiskaasna muslimku ayuu ku sugan yahay waxaan ku khatimayaa malaa wakhtigii waa dhow yahay jannada darajaadkeeda ayaa wax ka sheegaya jannada darajaadkeedu waxaa ka mid ah inuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam sheegay jannadu inay boqol derajo tahay ama jannada in boqol derajo ay ku sugan tahay darajaadka jannada ku sugan waxaa ka mid ah boqol derajo fi اljannati miatu daraja maa beyna kulli darajatayn miatu caam labadii derajo ee kasta waxaa u dhaxeeya boqol sannadood baa nabigu calayh isalaatu wasalaam yidhi boqol sannadood baa u dhexeeya alqaadi ciyaad waxa uu yidhi marka uu xadiisku leeyahay miatu daraja wuxuu ixtimaali kartaa in xadiiska daahirkiisa loo jeedo oo darajaadka halkan waxaa loo jeedaa manaasisha oo manaasishaasi bacduhaa arfacu min bacdin fi اdaahir way kala sarsareeyaan oo sifatu manaasil اljanna baa sidaas ah sidaa axaadiista qaar ku soo arortay sifatu ghurafi اljanna oo dadka ahlulghurafka ah ee jannada manaasisheedaa degaya iyo ghurfadaha degaya way isdaawanayaanoo waxay isu daawanayaan sida habeenkii xiddigaha markaynu daawanayno isu tusno dayaxa weliba iyo xiddiga fog markuu durugsan yahay ila marna samada bartankeeduu taagan yahayoo waa nisbiyo waxaad mooddaa kaanaba inuu kuu dhow yahay marna jihada fog buu kaaga muuqdaa isaga oo haydhhaydh ku muuqanaya marka sidaas sida dadku ay ahlulqurafku ay isu daawadaan oo israad hebel halkaasuu ku jiraa sidaas oo kale ayaa manaasishooduna u kala sarraysaa ayaa xadiiskani uu inoo sheegay alqurdubina wuxuu odhanayaa addaraja darajada axaadiista ku soo aroortay waa almansilatu rafiica waa derajo sare marka derajooyinka sarsare ayaa boqolkaas ah marka waxaa loo jeedaa khurafu اljanna wa maraatibuhaa alatii aclaaha alfirdows oy firdows ugu sarrayso taa macnaheedu ma aha jannada darajaadkeedu boqolkaas ama ama cadadkaa la sheegay ayuu ku xasrisan yahay oo ku kooban yahay jannada darajaadkeedu boqol waa ka badan yahay ilaahay unbaa og inta ay tahay xadiiskii saaxib alqur'aan adiga garanaya in qofkii saaxib alqur'aanka ahaa qur'aanka xifdiyey aakhiro lagu odhan doono iqra' warqa warattil kamaa kunta turattilu fi dunyaa fa ina mansilatika cinda aakhiri aayatin taqra'uha qur'aanka waxaa la odhanaya akhri oo jannada darajaadkeeda u dullaalo u bax oo qur'aanka waxaad u akhridaa sidii deganaydaad adduunyada markaad jogtay aad u akhrihi jirtay aad u kala dhigdhigi jirtay derajadaadu waa aayadda ugu dambaysa ee aad akhrido ayaad iyo derajadaaduna ku go'aysaa aada la derajo tahay haddaad lix kunoo aayadood korka ka hayso aayadda u dambaysaa iyo derajada u dambaysaa derajada lix kunaad baad ayay ayay ay jannadaadu ay tahay marka xadiiskaas wuxuu inoo sheegay fadiilo weyn oo dadka qur-aanka xifdiyey ay leeyihiin qur-aankana dee cadadkiisu waa ka fara badan yahay ilaa lix kun oo aayadood marka marka fadiiladii jihaadka iyo fadiilatulqur'aan iyo acmaashii kale fadaa'ilkoodii dhammaan laysu geeyo ilaahay unbay tabaaraka wa tacaala ay u qiyaasan tahay dee derajo derajaadka jannadu intahay tahay waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam sheegay darajaadka jannada walfirdowsa aclaaha daraja jannatulfirdowsa ugu sarraysaa anhaarta iyo webiyada afarta ah ee min anhaari aljanna jannada webiyadeeda ka mid ah waa halkay ka soo butaacaane ka soo burqadaan carshiga ilaahayna wuu ka sii sarreeyaa haddaa ilaahay wax weydiisanaysaan alfirdows alaclaa firdowsadaa sarraysa ee sarraynta badan ilaahay u weydiista waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu sheegay acmaal badan oo camal waliba derajo derajada qofka lagu dallac siinaayo ama derajo sara lagu lagu lagu siinaayo waxaa ka mid ah qofka cadowga waxa weeyaan tumaatiya ama leeb ku tuura ama dee waxay ka dhigan tahay casrigan xabad ku rida oo cadowgii leebkaasi uu gaadho rafaca lahu bihi darajatan lahu ilaahay darajo ayuu ku dallac siinaya tabaaraka wa tacaala markaasaa cabdiraxmaan ibnu naxaam baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah wama daraja oo derajadu maxay tahay qaala amaa inahaa laysat bicatabati ummik afaafka guriga hooyadaa ma aha baa nebigu alay slat ninkii ku yidhi maa bayna darajatayni mi'atu caam oo derajadu intaa afaafka gurigoo kale ma aha ee labadii derajo ee kastaba boqol sannadood bay isu jiraan baa nebigu calayh isalaatu wasalaam yihi marka dadku jannada way ku kala sarsaraynayaan sidan dee adduunyada ay u sarreeyaan u kala sarreeyaan si ka badan ay ku kala sarraynayaan walikullin darajaatin mima camilu baa ilaha yidhi qof walba iimaanka iyo camalkii uu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu adduunyada siiyey qadar la-eg ayaa ilaahay jannada gelinayaa bacda fadli اllahi tabaaraka wa tacaala marka ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaynu ka baryaynaa inuu darajaadka sarsara kuwa ilaahay uu ugu deeqo aynu ka mid noqonno ilaahay baa yidhi undur kayfa fadalnaa bacdum calaa bacdin u fiirso bal sidaan u kala fadilay adduunyada baa ilahay yidhi tabaaraka wa tacaala wala alaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilan adduunyadii da ilahay baa kala fadilay bini aadmiga oo xaggii cilmiga iyo caqliga iyo cuudka iyo si walba ilaahay buu u kala fadilay tabaaraka wa tacaala aakhirana ilaahay darajaad kala sarraysa ayay aakhiri leedahay baa alla tabaaraka wa tacaala sheegay oo iyadaa weliba xagga tafdiilka ku weyn baa alla tabaaraka wa tacaala yidhi darajaadkaa sarsare sidaynu markii dhooto sheegnay dadka mu'miniintii siday u kala sarreeyaan ayay isu daawanayaan baa nebigu calayh isalaatu wasalaam sheegay waxaa jirta marka acmaal gaara oo la sheegay qofkii la yimaada inuu derajaadkaa sarsare uu ka qaybgelaayo waxaa ka mid ah ina arajula latakuunu lahu cinda allahi almansila qof baa ilaahay agtiisa derajo ku leh famaa yabluquhaa bicamal camaluu ku gaadhana ma haysto oo camal gaadhsiiya oo ku gaadho ma hayo falaa yazaalu allahu yabtaliihi bimaa yakrah alla tabaaraka wa tacaala wuu ibtilaynayaayoo addoonkaa yacni waxa weeyaan aan ibti- ibtilaadii ibtiladii iyo imtixaankii buu alla u joogtaynaya bimaa yakrah wuxuu dhibsanaya buu alla ka zuuli maayo alla tabaaraka wa tacaala inuu ku imtixaanayo xataa yuballiqahu iyaaha ilaa ilaahay uu derajadii uu la doonayo ilaahay uu gaadhsiiyo tabaaraka wa tacaala marka dad fara badan oon camalkoodu badnayn oo camalkoodu aan u geynayn u goo- u goynaynin darajaadkaa sarsare laakiin alla tabaaraka wa tacaala dee fii saabiqi cilmihi uu alla ugu talagalay inuu derajada gaadhsiinayo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku gaadhsiinayaa imtixaan buu ku gaadhsiinaya inuu faqri ku sallido inuu xanuun ku sallido inuu haddeedba xog maayay naqsun aan- alanfus waathamaraat dalaggii beeraha iyo awlaaddii uu uu ka laayo oo weladkii u dhashaaba hadduu doono uu- uu ka godgalo ama dad badan ay ka dhintaan aan- ayaa alla ku sallidaya markaas alla tabaaraka watacala wuxuu solonsiinayaa sabirkiina oo alla wuu u waafajinaya marka derajadii sarsaraysay sidaasuu ku helaya haa weliba xadiiska kalea sii bayaaminayo ibtalaahu allahu fii jasadih ilaahay jasadkiisa ayuu imtixaanaya oo jidhka ayaa ilaahay xanuun kaga ridaya uu ku- uu ka ibtilaynaya aw fii maali maalku ka imtixaanaya aw fii waladihi awlaaddu ka imtixaanaya uma sabarahu calaa daalika ilaahay uu sidaasu ku sabir gelinaya qalbigiisa xataa yuballiqahu almansilati alatii sabaqat lahu min allahi tacaala mansiladii alla tabaaraka wa tacaala uu hore ugu xukumay ilaa uu gaadhsiiyo tabaaraka wa tacaala marka walaalayaal waxaa ka mid ah aan darajaadkaa sarsare waxyaalaha acmaasha lagu helaayo salaatun fii itri salaatin laa laqwa laa laqwun baynahumaa kitaabun fii ciliyiin baa nebigu yidhi salaad salaad ka dambaysa oo intaad salaad tukatay aad salaaddii kale ku gaadhay oo yani salaatun khalfa salaatin ama salaatun bacda salaatin salaad salaad ka dambaysa oo s- innagu waxaynu dhahnaa dee salaad salaad yani aan laysku xigsiiyey oo aan wax laqwiyana aanad u dhaxaysiinin oo qowl kasta iyo ficil kasta oo aan faa'iido lahayn adduunyada iyo aakhirada ayaa laqwi la yidhahdaa ama hadalka cantarabaqashka ha ahaado ama ficil xun oo qofku dee uu uu ku uu ku maararoobayo oo aan nafci ka soo gelayn ha ahaado wax kastaba ha ahaadee wax kasta oo laqwiya hadduu iska ilaaliyo salaadana uu salaadda kale ku sugo marka uu labadaas salaadood sidaa ku tukado Een, waa kitaabun fii ciliyiin baa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu ku sheegay Een, yani waa kitaab oo een, dee jannada ku ciliyiinteeda ama ama darajaadkeeda sarsare ah weeyaan Een, marka waxa weeyaan waxaa ka mid ah acmaasha qofka lagu darajeeyo ee ilaahay ku ku dallacsiiyo dallacaaddaas waxay noqon kartaa mid ifka ah oo ilaahay siid xasana iyo sumcad wanaagsan iyo qabuul ilaahay dhulka uu u dhigo oo uu dadka ahluliimaanka quluubtooda u geliyo iyo xagga aakhiro oo ilaahay rifco siiyo iyo derajo sare waxaa ka mid ah sifatu tawaaduc qofka ilaahay dartii isu dhuldhiga oo aan mu'miniinta iska kibrinin oo liinuljaanib een qof debecsan u ah mu'miniinta ila qofka hayinka ah ee layinka ah waa min sifaati ahlijanna ila nebiga calayh isalatu wasalaam baaba yidhi ma idiin sheega ahlujannaha ka uu yahay kullu hayinin layinin sahlin qari qari wa fii lafdin aakhar qariibin ila annaas qofka debacsan ee fudud ee dadka u dhow ee meel dhow ay ka gaadhi karayaan fadligiisa hadday cilmi tahay hadday markay u baahdaan ay tahay oo caqligiisa u baahdaan hadday maalkiisa markay u baahdaan ay tahay meel dhow ay ka gaadhi karayaan yaa marka qofkaas tawaaduca samaynaaya aan waxa weeyaan man tawaadaca lilaahi rafacahu allahu baa nebigu calayh isalatu wasalaam yidhi qofkii alla u tawaaduca ilaahay baa kor u qaada tabaaraka wa tacaala waxaana nebigu calayh isalatu wasalaam uu jariir ku yidhi jariir bin cabdillahi albajali saxaabigii jaliilka ahaa yaa jariir tawaadac lilaah ilaahay dartii u tawaaduc oo isu dhildhi isu dhuldhig آن فإنه من تواضع, من تواضع لله في الدنيا رفعه الله تبارك وتعالى يوم القيامة قفك إلهي الدنيا دا السرد اللقاء وآن اسكبرنين وإسقاط قادر وإسوينين ودبع سنان موتية إلهي بما أنت قيامة تبارك وتعالى ضلع السيا هل تدري ما ما الظلمات يوم القيامة dulumaadku waxay imaanta qimaa miyaad garanaysaa qultu laa adri ma garanayo buuhi qaala dulmu nnaasi baynahum fi dunyaa dulmiga dadku ay kala galeen adduunyada weeye waxaa ka mid ah qofka safka marka la simaayo meelaha bannaan buuxiya oo furjad ama meel bannaan buu arkay markaasuu buuxiyey halkuu saf cusub ka bilaabi lahaa waxaa nebigu alayh isalaatu wasalaam yidhi ina allaha wa malaa'ikatahu ilaah iyo malaa'igtiisu yusalluuna cala aladiina yasiluuna asufuuf waxay ku salliyaan kuwa safka xidhiidhinaaya waman sadda furjatan qofka awda meel madrhan ama meel bannaan rafacahu allahu bihaa daraja ilaahay darajo ayuu ku dallacsiiyaba baa nebigu calayh isalaatu wasalaam oo xadiis saxiixa uu ku yidhi oo mucjam alawsadka dabaraani ayaa xadiiskaa wariyey waana xadiis saxiixa waxaa ka mid ah waxyaalo darajaadka sarsare kuwaasiiya mid iyo labaynu ka sheegaynaa waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam yidhi uxduru dikra waar dikriga u kaalay oo soo xaadira wadnuu min alimaam imaamkana u dhowaada maalinta jumcadaa loo jeedaa fa ina arajula laa yazaalu yatabaacad qofku ka suuli maayo oo iska dayn maayo inuu aan durko oo fogaado oo dib isu dhigo had iyo jeeraale halkuu khayrka u soo degdegi lahaa oo sufuufta hore iyo wakhti hore inuu masaajka jimcada tago oo uu sameeyo ka lahaad ama u jarmaado oo u maaragtay ilaa malaa'igtiibaa ayaa albaabada taagan maalinta jimcada waxay qorayaan malaagta jannadu malaigtu waxay qorayaan sida loo soo kala horreeyey jimcada ayay qorayaan albaabaday taagan yihin hebel baa ugu soo horreeyey wax jimcada yimaada soo kala horrayntanina waxay ku anfacaysaa aakhiray ku anfacaysaayo sidaa loo soo kala horreeyo jimcada loogu soo kala dadaalayo baa jannadiina hadhow loogu soo kala horraynaya oo darajaadkii iyo dallacsiintii loogu kala maaragtay loo kala badsanaya marka wax fara badan inagoo awoodi karna baa laga yaabaa inaynu iska dayacno oo aynu maqaaxyaa iska fadhino o aynu idhahno weli ma gaadhinin wakhtiga imaamka mar lala soo galo dad badani amase marka aadaanku dhaco dabadeed marka qoom iska dayn maayaan fa ina rajula ninku laa yazaalu ka zuuli maayo tabaacad inuu iska dhigayo ma isfogaynaayo oo yacani uu fogaanayo xataa yu'akhara fi ljanna ilaa jannada darajaadkeeda sarsare dib loo riixo oo meel dambe laga geliyo wa in dakhalaa haba galee jannada haba galee mar dambe aadde ama la gelinaya ama darajaadkiibuu meel dambe ka gelaya siduu qofku khayrka tawaani u samaynayo uu dib isugu dhigaayo weliba safka hore laa yazaalu qowmun yataakharuun can asafi alawal xataa yu'akhirahum allahu fi nnaar baaba xadiiskii saxiixa abu daawuud uu wariyey uu ahaa waxaa kaloo ka mid ah qofka isaga oo meel aan cidlo ah jooga oo ama meel dadku ay u baahan yihiin biyaha ay u baahan yihiin oo biyihii intii uu u baahnaa biyo ka badan haysta ama wuxuu haystaa daaqii intii uu daaqi lahaa daaq ka badan dabeetana daaqii intii ka faraa badnayd iyagoo dadku ay u baahan yihiin oo dadka xoolahooda ay meehnaabayaanoo biyo iyo baad u baahan yihiin ayuu ka weetaynayaa oo u diidayaa biyaha iyo baadkaasi u diidayaa oo u cashiimaysanaya man manaca fadla maa'ihi aw fadla kalaa'ihi daaqiisa ama biyihiisa inta dheeraadka ka ah qofka dadka u diida manacahu allahu fadlahu yowma alqiyaama ilaahay fadligiisa ayuu maalinta qiyaamaha isagana uu diidaa oo dee jannadii ah tabaaraka wa tacaala manacahu allahu fadla raxmatihi yowma alqiyaama raxmaddiisa ayaa alla tabaaraka wa tacaala uu u diidaa baa baa nebigu alayh isalatu wasalaam xadiis kale uu ku yidhi waxaa ka mid ah lan yalija darajaat alculaa darajooyinka sarsare geli maayo man takahana aw tukuhina lahu aw rajaca min safarin tatayuran qofka kahaanadii sameeya oo qofka faaliyaha ah yidhaahda inuu cilmilkaybka wax ka mid a u sheego yani waxa weye weydiiya oo bal uga warramo waxa uu mudan doono ama maalkiisi kaaluma meesha uu jiro oo akhbaartii iyo muqayabaadkii qof la mid ah ka baadi doona waa camalu kahaana weeye wakadaalika sixirooni baa la mid ah inaad u tagto amase safarkii u safri lahaa baasaysi uu wax baasaysanayo shay ka mid a ashyaada caadigaa u baasaysanayo dartii safarkiisi uga laabma oo yidhaahda saakaan is araag aan is idhi waxa weeyaan kal aan safar baan is idhiyo dabeetana dawooco kan la haysa ayaa iga soo hor baxday markaa waan waan waan ka noqday amase tuke ayaan arkay amase waxa weeyaan sida dadka qaar ay baasaystaan milixda qaarkood ay baasaystaan dad badan waxyaalo badan bay baasaystaan ilaa geerida wax kale iska daaya qaar baa waxay baasaystaan qofka la aasayo ayay maalmaha qaarkood baasaystaan oo waxay yidhahdaan ninkaas hadduu naaf buu ahaayo naaf dhaalad buu ahaayo naafku waxaa weeye waa waxaanay mahluukaa yidhahdaan ama xiddigahan habeen uu la fadhiisto dayaxa xiddigaha xiddi ka mid uu la fadhiisto ay reermiigu yaqaaniin ayaa waxay ku beegaan oo yidhaahdaan hadduu qofka dhasha waa naaf dhaladoo lama aaso dhulka laguma aaso geed baa lagu laalaa ama maalintaa lama aaso ama neefka noocaasee tar dhasha xerada lagama saaro oo waxa weeyaan xoolii kaleo dhan baa raacaya waxyaalaha noocaasoo dhan kulli hada oo min baabi tatayur maa anzala allahu biha min sulطaan waana khuraafaad waana tii waxa weeyaan tanjiimkii nebigu alayh isalaatu wasalaam uu ka digay weeyaan waxalaalayaal waxaan ku khatimaya kaga tegayaa laa yusiibu axadu min addunyaa ilaa naqasa min darajaati cinda allah wain kaana calayh kariiman qofka adduunka wax ka mida wax ka cunay ama ka asiibay ama ka haleelay ruux ka haleelaa ma jiro ilaa darajaadkiisii adduunyada ayay ka nusqaamisaa wain kaana calayhi kariiman ilaahay agtiisa mid maamuus ku leh haba ahaatee taana waxaa u markhaati furaaya dadka adduunyada culaabteedii isku badiyey inay aakhiro ay darajaadkiisii sarsare ay ta'hiir iyo saamayn ay ku yeelanayso axaadiis badan baa ku soo aroortay waxaana ka mid ah xadiiska nebigu alayh isalaatu wasalaam uu yidhi almukfiruuna hum almuqiluuna yowma alqiyaama kuwa badsaday adduunyadu waa kuwa yaraystay aakhira baa nebigu calayhi isalaatu wasalaam yidhi lafdi kalena wuxuu ah ina alakariina hum alasfaluun kuwa agsariinta ah ee adduunyada badsaday waa kuwa asfaliinta ah ee aakhiro hooseeyo xagga darajaadka waxay sheegaan culimmadu in kuwaa waxaa laga soo reebayaa kuwa dadka asxaabulmaalka leh ee mutasadiqiinta ah waayo xadiiska aakhirkiisa waxaa ku sugnayd ilaa man qaala haakadaa wahaakadaa wahaakadaa wahaakadaa ilaa nin maalka u bixiyey xagga hore iyo xagga dambe iyo midig iyo bidix baa intaba u riday oo dhinac walba u saydhay kaa mooyaane oo dee ninkii mutasadiqa ah xadiiskii tirmidi waxa uu ku sheegay inuu yahay biafdali almanaasil kaas ayaa ka mid ah walaalayaal waan badiyey runtii sifadii jannada wax badan waxaa iga mashquuliyey axaadiis badan oo muujibaatuljanna ah jannada waxyaalaha waajibinaya inaan dhex gelgeliyey maadaama camalku uu yahay ka rasmiga ah waxaan ugu tala galay inay intani noqoto xaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax waxa weeyaan runtii aanan tii inagu cishqi gelinaysay ee sida marka geela heesta loogu qaado waxa weeye uu biyaha si fiican u cabbaayey ama uu sibirta isu gelinaayey ee uu socodka si wanaagsan u soconaayey oo masaafaad fara badan uu jaraayey ayaa qofka mu'minkiina marka aayaadka iyo axaadiista lagu dul akhriyo ee acmaasha jannada qofka gelinaysa in badan loo sheego arrintaasi waxay u noqonaysaa fii xaqihi inay tahay sida taas oo kale tii taageelo oo kale ayay noqonaysaa ibnu qayimna kitaabkiisii magacaasuba u bixiyey xaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax xaadigana waxaa la yidhaahdaa waa xudaa'u libil geela heestiisaa la yidhaahdaa lagu qaado oo hees hawleeddiisa loo qaado marka ama uu darka joogo si biyaha inta ugu badan uuga qaato oo biyo badan uu u qaato marka uu soconayana maashka u yahayna si uu masaafaad dheer u jaro oo aanu dareeminin qofka wada iyo kala wado labaduba marka acmaashaasi runtii waa acmaashii dad badan waxa weeyaan ku cishqigelin lahayd ama ku bixin lahayd inay u baratabaan jannada darajaadkeeda sarsaro ilahay waxaan ka baryaya tabaaraka wa tacaala inuu inaga dhigo min ahliha wa min ahli darajaati alculaa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك